بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه waxaynu ku soo jirnay taariikhdii cali bn abi aalib radia allahu canhu oo aynu ka soo warannay waktigii uu islaamay iyo ilaa xad aynu ka soo gaadhnay tawaaduciisii iyo alla kacabsigiisii iyo waxbixintiisii waxaa kaloo aynu ka soo warannay waxyaalihii uu u lahaa mawhibada oo ka mid ahayd waxa loo yaqaano kala saarka dadka oo allahuma salli calaa maxamedin aynu soo tilmaanay waxaynu ka soo warannay ilaa dhowr iyo toban xadiis oo saxiixa oo ka warramaya cali bn abi aalib radia allahu canhu maanta waxa aynu ka bilaabi doonaa cali iyo sidii uu daa'iman u ahaa mid u difaaca xaqa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan oo aynu ka soo warannay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uu maka ka soo baxayey inuu ahaa saxaabigii keliya ee uu yidhi naftaada igu furo oo uu kaga yimid firaashkiisa ayaynu ka soo warannay ee u badrheedhay afartan nin oo heshiis ku ahaa inay mar seefta ku wada kulmeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu isagu halkii uu galo waxaa ka mid ahayd mawaaqiftii cali bn abi aalib radia allahu canhu dagaalkii beder oo ahaa dagaalkii ugu horeeyey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay dagaalka beder waxa u dhacay si kediisa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo afar iyo toban saxaabi ayaa soo raacay saddexdaa boqol iyo afar iyo tobankaa saxaabi ee soo raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay u soo raaceen oo keliya inay u galaan jidgooyo safar kun awr ahaa oo quraysh ay lahayd idan talagalkoodu muu ahayn inay la dagaalamayaan kun nin oo quraysha oo weliba xula leanna abuljahal waxaa la idhaha si gaara oo khaas ah ayaa allahuma salli calaa maxamed ciidankaa u soo xulay isagoo muhimaddiisu ay ahayd inuu allahuma salli calaa maxamed maalintaasi ciidankii muslimiinta uu baabi'iyo beder oo aynu ka warrannay markii aynu ka hadlaynay kitaabkii ahaa asiira annabawiya fii dawi alqur'aani waassunna ama asiira annabawiya asaxiixa dibqan liqawaacid almuxadisiin wanaqdan liriwaayat asiira oo halkaa aynu kaga soo warannay inta aynu uga baahan nahayna ay tahay cali bn abi aalib rasuulku calayhi salaatu wasalaam beder oo la yidhaahdo markii uu ogaaday safarkii inuu ka tegey maca daalik quraysh oo kun niniina ay diyaar yihiin oo ibnu qamia uu ku jiro oo cabdillaahi bnu cutba uu ku jiro oo cabdillaahi bnu abuqaas uu ku jiro oo camr binu hashaam uu ku jiro oo nabtal binu xaaris uu ku jiro quraysh oday jiray oo ka hadhay muu jiray xataa abilahabin waxaa la yidhaha wuxuu bixiyey boqol kun oo dirham uu ka dib dhacay baa la yidhaha dagaalkaas boqol kun oo dirham ayaa uu ninku yidhi waan kaa dhaafayaa ee ha la yidhaahdo halkii abilahab baan ku jiraa waa inaad tidhaahdo buu yidhi markaad dagaalka gelayso wuxuu ahaa dagaal ay isu soo xadhxidheen waana dagaalka keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay in safarkiina dhaafay qurayshina oodaheedii ay sidato labadii inana ay qabteene uu ku yidhi war nimanku maxay cunaan ayuu yihi maalintii ama sagaal awr ilaa toban awr bay qashaan buudi markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yhi nimankii maanta waxba kamay soo tegin kol haddii maalintii toban awr ilaa sagaal awr ay qashaan macnaheedu waxa weeye waa kun nin oo isu soo urursadoo ninna aanu ninka kale aanu ka dhacayn buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waata gaadhay rasuulku siduu ilaahay u baryey allaahuma in tahlik haadihi alcisaaba lan tucbad fi lardi abada ilaahayow haddii intaasi maanta laga guulaysto oo la jabiyo koox dambe oo alla caabudaysa oo dhulkan ku noolima ay jirto ilaa xad uu ka gaadhsiiyey abubakrin radia allahu canhu baryadii uu baryayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu baryayey ayaa guntigii uu ka dhacay markaasaa waxaan ku qabtay buu yidhi guntiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoon is ogeyn yacni baryadii u ilaahay baryay oo aan ku leeyahay yaa rasuul allah alla waa ku aqbalay ee inaad sidaa ku joojisaa wanaagsan ikhwaanii waa axibaayi fillaah dagaalka caynkaa ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam baryaduu ilaahay baryayay guntigii uu kaga dhacay isagoo doonaya in ilaahay uu u hiiliyo kooxda kooban ee muslimiintaa ee cadowga badan leh maalintaasi dadkii u hiiliyey koowaad wuxuu cali bin abi taalib waxaa la ydhaha waxaa soo baxay cutba bin rubayca iyo jayba bin rubayca iyo waliid bin cutba bin rubayca waa laba nin oo walaal ah iyo allahuma salli calaa maxamed mid adeer loo yahay waliid binu yani magaratay bin cutba bin rubayca iyo cutba bin rubayca iyo shayba bin rubayca saddex nin oo ansaarta ka mida u baxay waxaana arrintaa keentay abuljahal ayaa cutba wuxuu ahaa dadkii caqliga badnaa markii safarkoodii nabad galay bay isqabteen abuljahal wuxuu ya abuljahal nimanka aynu tolka nahay ee inaga soo cadhooday ee qaatay diin cusub kol haddii adduunkeennii uu nabad galay aynu iskaga noqon waa xamse buu yihi waa cumar binu khataab waa hebel waa raggaad garanaysa buu yihi ma dhici karta buu yidhi waa rag aynu isgaranayno in dhibteennu ay yaraata buu yidhi markaasuu yidhi ma inankaaga iyo imakaadna doonaysaa inaadna damac geliso oo waxaad ogtahay in idinku aa naga xigtaan dhinaca muslimiinta markaa cutba binu rubayca ayuu leeyahay idinka dadka muslimiintaa idinku badan marka loo eego reer bani maqsuum arrintii baa uu ku yidhi war haddii ay kula noqon weyday inaynu sidaa yeelno waxaynu isku arki doonaa buu yidhi miidaanka dagaalka markaa cutba binu rubayca isagoo ka jawaabaya abuljahal oo ku tuhmay inuu baqad galay ayaa wuxuu soo qadimay naftiisa walaalkiina wuu soo saaray inankiisiina wuu soo saaray saddexdoodaasaana mubaarasadii u soo baxay saddex ansaarta ka mid a u soo baxay dabeete markii ay weydiiyeen bay ku yaadeen man antuma markaas inay raggaasaanu nahay waxay dha waxaanu doonaynaa nimankii aanu tolka ahayn inay cid nooga timaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi istaag xamsa bin cabdilmudalib oo adeerkiiya xaaris bin cabdillaahi xaaris binu axmed bin cabdilmudalib iyo cali bin abi aalib bin cabdilmudalib saddex isku ah saddexdii siday isku ahaayeen buu joojiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam muhiimadda aynu ka leenahay waxa weeye cali bin abi aalib marka cali waxaa la isku hagaajiyey waliid bin cutba oo runtii dhallinyarnimo ahaan ay isu dhigmayeen xamzana waxa uu ku hagaagay cutba shayba iyo xaarisna way isku hagaagay marka cali bin abi aalib waxaa la yidhaahdaa intii horeba hore u dilay ninkaasi oo laba seefood markii ay isweydaarsadeen ayuu halkiisa ku dilay xamsana sidiisi leeg xaaris iyo ninkii shaybaa isdhaawacay dee xamse iyo cali way nool yihiine markiiba way u gargaareen oo ninkii kale halkii bay ku dileen shayba dhaawacii xaarisna way soo qaadeen idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu cali ugu duceeyey maadaama ugu da-yara isla markaana guushii koowaad quraysh oo kun nini saddexdii nin ee ay soo xuleen ninkii ugu horreeyey la dilayna isaguu sabab u ah idan cali bin abi aalib waxa uu ahaan jiray marka xaqa oo adeegiisa ay tahay dadka ugu ad adag waxa xusid mudan dagaalkii uxud oo dagaalkii labaad ee uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahaa ninka loo yaqaano dalxa bin cuhmaan oo hayey calankii quraysheed ayaa aada u hadlo muslimiinta ula hadlay waxaa sheegataan buu yidhi in ilaahay seefihiinna uu janno dadka ku geeyo kuwaygana uu naar dadka ku geeyo kumaa muujinaya buu yidhi in seeftiisu ay janno dadka geyso taayaduna ay naarta dadka geyso waayo ninka caddaynaya idinka idinka mid markaa quraysh ficlan dagaalka uxud way isa soo urursadeen abasufyaan binu xarbi baa hogaaminaya dee dagaalkii beder baa toddobaatan nin oo abujahl ku jiro oo waliid binu muqira uu ku jiro oo nabtal binu xaaris uu ku jiro oo caqba bin abi maciid uu ku jiro quraysh toddobaatan nin oo raggii u telinayay ayaa lagaga day marka dagaalkaasi xataa waxaa la idhaha safarkii dagaalka beder oo kun qeedood oo dahaba lagu qiyaasay waxay yidhaahdeen aynu u dhiganno inaynu mar labaad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku jabinno marka dagaalka way soo xiirteen dagaalka uxud marka dalxa binu cuhmaan ayaa aada u hadlay dabeet cali bn abi aalib ayaa yidhi yaa rasuul allah ninkaasi inaanu baxa wanaagsan nin runtii ba-anna uu ahaa oo dee raggu waa istiqaane berigii hore dabeete rasuulkaa ka yara joojiyey calayhi salaatu wasalaam saddex goor markii uu ku celiyey buu faraskiisa dhaqaajiyey cali bin abi aalib markaasuu yidhi anta alatii taqulu kada ma adiga ayaa tahakum ku samaynaya aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala ka ku dheeldheelaya aayaadka ilaahay ee le seefta gaaladuna waxaad tidhaahdaa naar bay wadaa ta qofka muslimkiina jannay wada hayo waa sida aan kuu sheegi buy sidaa aada sheegaysa wey dabeete cusmaan binu dalxa ayaa cadhoodo markaasuu faraskii ka soo degay oo ninku markuu cadhoodo faraskuu ka degi jiray cali bin abi aalibna sidiisi leeg buu yeelay waxaa la idhaha seeftiisii buu qabtay uu isdhaafiyey dabeete lug buu jaray cali bin abi aalib waa lugtii midig yani seeftiisii hore markii uu isdhaafiyey buu lugta jaray lugta markii uu jaray ayaa wuxuu arkay dee baraacada cali bin abi aalib yani qaabka u dagaalamaya dabeete waxaa la yidhaha cawradiisii buu fayday cali bin abi aalib wuxuu ahaa dadka cawrada dadka inuu arkay aada uga xanaaqa dabeete wuu ka jeestay baa la yidhaha markaasuu ninkii dib u gurtayo yani dalxa bini cumaan uu jiitay cali bin abi aalib baa isyidhi ku noqo wuxuu yidhi tol tolnimadan kugu dhaariyey intaa ku jooji buu ku yidhi dabeete cali bin abi aalib baa ka soo noqday saxaabada weydiisay oo tiri maxaad ninka u dili weydo wuxuu yidhi mid cawradii waan ku diiday buu yidhi uu muujiyey mid labaadna tolnimadii uu xusuusiyey buu yidhi oo sidaasaan ku xishooday buu yidhi cali bin abi aalib waxaa xusid mudan uxud oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dalbanayey xamse bin cabdilmualib oo markaasi dalbanayay rumaada cali bin abi aalib ayaa wuxuu arkay saddex calan oo qoraysh ka soo jeeda waxa uu ku yidhi saddexdaa igaga filno saddexdaba cali bin abi aalib ayaa dilay calankii kii hore oo raayadii buu siday yani waa calaamadii qoraysh oo dhan saddexdii nina kale calanka midba uu mid uga dambeeyey saddexdiibana waxaa dilay cali bin abi aalib radia allahu canhu ilaa xad uu gaadhsiiyey ninka loo yaqaano camar binu cabdilaahi aljumaxi oo ficlan ahaa nin aada u dhib badan oo isagoo koox soo wata uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yihi yaa caliy ixmil calayhim kuwa xambaar oo hawshooda igaga filno buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeto waxaa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam ayaa u maqlay isagoo le waa ay ninka aad sidaa u ammaanaysa markaasuu yihi waa cali bin abi aalib markaasuu yihi innahu minii wa ana minhu yacni cali bin abi aalib anuu iga mid yahay anna ka mid baan ahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala jibriilu wa ana minkumaa macan aniguna idinkaan idinkala mid ahay buu yidhi anna waan idinla jiraa buu yihi jibriil malakuljibriil calayhi salaam wax xusid mudan cali bin abi aalib dagaalka uxud wuxuu ahaa dadkii difaacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad markii la yidhaahdo ee ay ka soo noqdeen uxud ayaa seeftiisii oo wada dhiiga ayaa waxa u dhiibay faatima wuxuu yidhi aada u maydh buu yidhi waayo wayna anfacday oo waa tii difaacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanan jecelahay buu yidhi inay noqoto mid inta dambena na difaacda dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa yidhi run baad sheegtay sida samaak binu kharsh oo abudujaana la odhan jiray uu u difaacay tarasa amaama rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waa saxaabiga iska dhigay gaashaan markuu arkay warmihii oo rasuulka ku badan oo markii dambe saxaabadu ay jabeen ayaa gaashaan buu iska dhigay waranka soo socda markii intani ay buuxsantay ayaa haddana uu dhabarka u jeedsay ilaa intii uu ka dhacayay oo kolba waranka ku soo socda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo leebka ayuu isagu isu dhiga waxa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi leeg waxaa kula mid ahaa buu yidhi samaak binu kharsh iyo saxaabadii kale waxaa xusid mudan dagaalkii khaswatulkhandaq oo allahuma salli calaa maxamed muslimiinta inxisaar lagu sameeyey madiina lasoo weeraray qabaa'ilkii oo dhan bay qoraysh soo ururisay madiine ayaa lagu sameeyey inxisaar waa halka saxaabiga loo yaqaanay kaswat اlaxzaab iyo kaswat اlkhandaq labadaba waa la yidhaahdo waa limaada sumiya kaswat اlkhandaq maxaa loogu magacaabay qaswadii godka salmaan alfarisi oo ah saxaabi reer furusa ayaa ku yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ya rasuul allah marka nalaga tiro bato waxaanu samayn jirnay dhufays aanu ka boodi karin farasku marka magaalada oo dhan baa lagu soo wareejiyey god waa god weyn oo waadiye oo aanu farasku ka boodi karin in yar oo saxaabadu ay difaac ka geli karaan unbay banaystay wuxuu hi yaa rasuulallah intaa innagaa difaacayna oo haddii ay weerar noqotona ka weerarayna intiibaa dabeeto saxaabadu ay weer ka difaac galeen waxaa ninka loo yaqaana camar binu cabdilwad oo raggii quraysh tirada yaraa ee la tirin jiray ah waxaa quwad buu u dhashay fardafuulna wuu u dhashay seeftana dadkii loo daayey buu ahaa markaa dagaalkii beder ayuu aada ugu dhaawacmay markaa uxud kamuu qayb gelin aad baa loo dheeyey waa laga soo shaqeeyey dagaalkii axzaab ayaa loogu talagalay inuu hogaanka dagaalka noqdo camar bin cabdilwad ayaa wuxuu soo galay meeshii saxaabadu ay ka banaanayd markaasuu aada ula hadlay muslimiinta maya kuwii jannada sheegayey waa ayo ninka maanta awoodi kara ee idinka mid ee soo bixi karaa buu ku yidhi muslimiinta isagoo la hadlay wa ficlan waa ninka la yidhaahdo cid runtii u degdegta waa la waayey muslimiinta gudahooda ilaa xad cali bn abi aalib isaadkiisa wa kari waayo ku yaa rasuul allah ninkaa waxaan doonaya inaan u baxo dabeeta nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu arkay inaanay isu dhigmayn cali iyo ninkaasi xagga da-da iyo xagga khibradda wuxuu ku yidhi iska joog rasuulku alayh salaatu saddex goor buu aada u hadlay camar dabeeta markii saddexaad buu yidhi yaa rasuul allah ninkaa iidaa dabeeta sidii buu ku baxay camar isagoo u ducaynaya rasuulku alayh salaatu wasalaam camar baa yidhi man anta asu yidhi cali bn abi aalib markaasuu yidhi maada turiid yani maxaa doonaysa wuxuu aada u qariibsaday cali bin abi aalib baa ku soo baxay waayo callaqa alxamza oo adeerkiiye way iskugu iman jireen miidaanka laakiin meesha camar uu joogo cali muu iman jirin dee da faariq da-eed iyo khibrad weyn baa udhaxaysa wa waxaan kuugu yeedhayaa bu yhi cali bin abi aalib kibirka kugu jira darteed inaad islaamto wuxuu hi laa xaajati libiha waxaan uga baahanaya diinta aada sheegaysa maa jirto waxaan kuugu yeedhayaa buu yidhi haddaad diiday in aada edeebsato markaasuu soo degay waxaa la idhaha faraskiisiibuu afarta logood jaray markaasuu wejigana jeexay yani waxa weeye waa waa mawqifka ugu sarreeya ninku marka uu waa nin kaarihiisii uu watay gubay oo kale ayay ka dhignayd ninka faraskiisa la yaqaano allahuma salli calaa maxamed boqna jaray macnaheedu waxa weeye waa nin ku talagalay dhimasho dabeet cali bn abi aalib ayaa runtii ay isu baxeen culamada qaar waxay tilmaameen cali inuu ka riday markii hore seefta dabeete haddana uu siiyey fursad kale ilan marka seefta ninkii laga riday waa la dilayaay inuu haddana weliba fursad siiyey bay riwaayaadka qaarkood sheegaan oo haddana seeftii qaatay markii labaad baa cali bn abi aalib oo halkii ku dilay ninkaa loo yaqaanay camr bn cabdilwad quraysh waxaa la ydhaha markaasaa jab ugu horreysay leanna way u qaadan waayeen camar bin cabdilwad ayaa waxaa dilay cali bin abi aalib waxaana la yidhahda waa kooxdii koowaad ee allahuma salli calaa maxamed jabta idan cali culimmadu waxay dhahaan kana shujaacan wa kana ashjaca annaas xataa fitankii saxaabada xagga dambaynu insha allahu tacaala ugu tegi doono dagaalka loo yaqaano gaswatu bani lmustaliq ee lala galay allahuma salli calaa maxamed nimankii yahuudda ahaa ninka la yidhaha malik iyo inankiisa waa labadii nin ee ugu soo horreeyey labadaba waxaa u baxay cali bin abi aalib marka malik buu dilay dabeete inankiisiibuu ku xigsiiyey sidii bay dabeete ku jabeen waxaana runtii la yidhaahdaa sababta ugu weyn ee allahuma salli calaa maxamed jabitaanku taasi ayaa ahayd baa la yidhaahdaa waxaa xusid mudan dagaalkii la odhan jiray kaswatu khaybar oo iyagana yuhuudda lagu qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhufaysyadoodii dhufayskii ugu horreeyey wuxuu u diray cumar bin khadaab radia allahu canhu cumar oo runtii saxaabi aada u baan ahaa oo quwadna ilaahay subxaanahu watacaala u dhaliyey ciidankiisii baa weeraray dabeete markii ay weerareen ayaa ay soo noqdeen iyadoo la soo riixay waxay u yimaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ku yaa rasuul allah meeshaasi aad bay u adagtoo meel la geli karaya maaha dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo muslimiinta la hadlaya wuxuu yidhi la ucdiyanna araayata hadan rajulan yuxibuhu allahu wayuxib ullah beritoole waxaan siinayaa hogaanka nin alla jecel isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay waxaa la dhaha abubakar iyo cumar bin khadaab ayaa waxay idhaahdeen intii aanu noolayn maanu jeclaysan in talena loo dhiibo laakiin maalintaasi markuu rasuulku yidhi berri waxaan u dhiibayaa hogaanka nin ilaahay jecel yahay isaguna ilaahay jecel ayaa aanu isdhareerinaa bay yidhaahdeen oanu iska dhex muujinay muslimiinta sina uu noogu dhiibay rasuulku alayhi salaatu wasalaam ilan jacaylka ilaahay baa ku jire marka cumar khadaab wuxuu idhi anigoo markii horeba muslimiinta ka dhex muuqday ayaan ismuujiyey si uu rasuulku iigu dhiibay calayhi salaatu wasalaam ilaa rasuulku uu yidhi cali bn abi aalib meeye waxaa la yidhi ya rasuul allah indhahaa xanuunaya halaygu yeedhay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhihiiba uma saxay ilaahayna uu bariyey dabeete markaasuu caafimaad helay wuxuu ihi rasuulku qaad oo dagaalka gal buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bn abi aalib baa baxay waxa la nin la yidhaha marxab oo yahuud oo dhan ka yaabiyey ayaa ciidanka haysto hortaagan wuxuu hi intaydaan gelin dagaalka man yakhruj lii man yubaaris ciidankii muslimiintu yidhi waa aya ninka soo baxaya waa nin aad yani ba'naan iyo dhibaato loogu oga dabeete cali bn abi aalib baa u degey waxaa laba seefood markii isweydaarsadeen tii saddexaad buu ku dilay cali bn abi aalib mar alaaliya markii lagu yidhi nimankii xisniga haystay waa la dilay marxab oo yaa dilay cali bn abi aalib sidii baa dhufayskii ay ku furteen dadkii muslimiinta waidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa beritoole waxaan siin doonaa nin alla uu jecel yahay allana jecel cali bn abi aalib runtii mawaaqif badan baa uu ku lahaa jihaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan abuu raafic oo ka warramayey markii dagaalku uu bilaabmo u sii xumaaday ayaa wuxuu yidhi cali bn abi aalib baa koox bay isheleen buu yihi markaa nin adag baa helay buui wuxuu yidhi turuskiibuu ka tuuray dee gaashaanka haddii berigii hore lagaa tuurana aad bay u dhibnay oo ninku haddii gaashaanka iyo seefta mid ka dhacdo aad bay u adkeen turuskii iyo waa gaashaankii baa laga turay buui waxaan aada ula yaabay buu yidhi muu dheerayn cali bn abi aalib oo weliba waxaa la yidhaahdaa dhe yani gaabniduu xigay laakiin quwadiisan la yaabay buu yidhi albaab buu qabsaday buu yidhi oo goostay buu yidhi cali bn abi aalib ilaa xad buu yidhi uu ka dhigtay turus intii uu ciidankaasoo dhan jabinayey buu yidhi abaa raafic oo mawlaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ahaa ayaa yidhi waxaan aada ula yaabay albaabkiibaa markii dagaalku dhammaaday baa aniga iyo toddoba saxaabi oo kale aanu isnidhi buu yidhi dhinac u leexiya sideed dayadii baa dhaqaajin kari weynay buu yidhi albaabkii idan waxa uu ka warramay cali bn abi aalib sifadiisa dagaal in ay aada ula yaabadna waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam fatxu maka markii uu samaynayey ee uu go-aanka ku qaatay waa tii gabadhi warka u dhiibay saxaabiga loo yaqaano xaadib bin abi balta oo isaga caruurtiisii iyo ehelkiisii ay ka joogtay magaalada maka oo islahaa qurayshi ha kuugu habrato oo ha ku ilaaliso caruurta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxii baa loogu sheegay dabeete wuxuu diray cali bn abi aalib iyo zubayr ibn alcawaam wuxuu ihi warkii aynu qarinayno waa u baxay gabadha caynkaasi ayaa sida ha laga daba taga buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka cali bn abi aalib iyo zubayr ayaa safarkii horqabateeyey safarkii bay joojiyeen dabeete gabadhii bay soo saareen waa gabadh caariyada oo aan lahayn sifooyinkii dadka muslimaadkaa waxaa la hadlay zubayr wuxuu hi waxaana soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam warqad baad sidaa warqadaasaanu doonaynaa inaad keento waxay tihi wax warqadoo aan sidaa ma ay jiro markaas zubayr wuu istaagay cali bn abi aalib baa yidhi xaq waxaanu u leenahay inaanu ku baadhno haddii aad keeni weyda buu yihi warqadaas wa ana asduqu biqowli rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam hadalka rasuulkana waxaan dhabaynaya inuu dhab yahay warqadii waad haysaa waanu ku baadhaynaa buu yihi cali xataa meel aan naloo ogolayn inaanu baadhno qofka dumarka ah marka xaaladdu ay caadiga tahay ayaanu kaa baadhaynaa buu yihi cali haddaanad keenin buu yihi warqadaas gabadhi baa aragtay in cali uu ku adag yahay arrinku inuu meel adag marayo dabeete waxaa la yidhaahdaa madaxay ka soo saartay warqadii markaasay cali bn abi taalib u dhigay idan kaana waqaafan cinda kitaab illaahi wa cinda sunnati rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa nin ku ad adag xaqa oo hal adayg badan leh cali bn abi taalib waxaa xusid mudan sida culimmadu ay ka warramaan ninkii loo yaqaanay alxuwayris oo ninkii aynu ka waranay laba nin baa fatima bintu rasuuli ilaahi sala allahu alayh wasalam iyo zaynab markii ay ka soo daba safrayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tii laba nin bay quraysh ka soo daba dirtay marka ninka loo yaqaano xweerisay baa ka mid ah waa kuwii ku riday yani hablii rasuulku calayhi salaatu wasalaam daabaadkii ay fushanaayeen markaa rasuulku dil buu dhiigooda wuu daadiyey markii maka la gelayay nin runtii dhib badanna u ahaa cali bin abi aalib baa doonay dabeete waa uu ka daba tegey meel buu u baxsaday halkiisii buu ugu tegey dabeete cali wuxuu yihi inaad baxsato kuguma wanaagsana halkaasu kusoo dilay ninkaa loo yaqaano xuwayris isagoo runtii qaadanaya amarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa waxaa la mid ahaa ninkii loo yaqaanay habaar ibnu lswad oo isaguna nebigu calayhi salaatu wasalaam maka markii la galay uu yidhi kuwaasi kuwa aynu nabadgelinayna ma aha ee halkooda ha lagu dilo buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib waxa uu helisay adadkaanta uu xaqa ku adkaa iyo gacantiisa isagoo ahaa nin aada u xikmad badan maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam reerka loo yaqaano bani judayma markii maka la galay saxaabadu meelo badan bay ka soo galeen marka khaalid bin waliid radia allahu canhu ayaa reerkaasi way safgaran waayeen markaasuu rag badan ka laayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu ka murugooday allahuma inii abrau ilayka mima mima sanaca khaalid ilaahay waxaan ka beri noqonaya waxa uu khaalid sameeyey waxaa idha waxba ismoodsiiyey dabeete waa rag badan buu ka laayay rasuulku calayhi salaatu wasalaamna dilka dadka isku dhan aada buu u necbaan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray oday ha dilina ilmana ha dilina caruura sidoo kale qof dumarana ha dilina geed qoyanna ha jarina buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam lama hayo taariikhda islaamka intii uu jihaadka ku jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo maatilaayay waxaan ahayn xuduudda ilaahay baneeyey hadday maatidu gasho lagu dilay lama hayo xataa muslimiinta lama hayo inay weerareen meel laga aadaamay oo aadaan baa la dhagaysan jiray dabeete may weerari jireen saxaabada ilaa ay hubsadaan waxay intaa u helisay marka ay dad gaalaa u yimaadaan muslimiinta islaamka uu fidayo waxaa lagu odhan jiray waa inay islaamtaan hadday diidaan waxaa la odhan jiray diintiina iska haysto islaamku dhakada idinka xuko cadaalad baa loo baahan yahy oo islaamku cadaalad unbuu keenaa maaha dadku laa ikraha fi diin qad tabayana arushd min alqay waayo maanta ninka odhanaya congresska ayaa waxaa ku jira nin muslima oo hayuura laa axad yani iska daayo oo ma inagana waxa weeye baytulmaalkii muslimiinta cumar bn khataab radia allahu canhu sirin nin nasraaniya u shaqaynay maantay inoogu dhaadhiciyeen xuriyat lqowl waa xuriya maa yusama xuquuq linsaan maskaxdii bay naga gumaysteen waxay doonaan na wanaag bay inoogu sheegeen waxay doonaan na xumaan islaamkiina waxay ka dhigan xayaabato yani hamajiya kama hadlayno akhdaada maanta jirtee dadka muslimiinta qaarkood ka dhacaysa amaba khaladaadka iyagu ay samaynayaan leanna maanta mashaakilka ka jira dunida waa laynaga haysta maxanaad ula yaabaa nin la ydhaa cumar almukhtaar oo ahaa nin muslima oo hayuura oo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii ka dagaalamayey muxuu ahaaye libiya ayaa waxaa matelay nin maraykan oo la ydhaha antony queen antony queen waa nin maraykana haddaad aragto ninkaasi marka uu matelayo cumar almukhtaar waxaad xusuusanaysaa saxaabadii garhka uu la baxay iyo allahuma salli calaa maxamed haykalka uu qaadanayo moogtay marye rasuulka yani saxaabadu ay lahaayeen iyo qaabka ugu hadlayo ugu nudqiyaya magarata qur-aanka idan waxa weeye isbedelka maanta dunida ka jira mid islaamka u xiraya ayaa ku jira magaratay maanta imaamkii ah leanna dunidii oo dhan bay nimankani u fikireen oo iyagu haysta idan waxa weye waxay iclaamka dunida ka sheegayaan cid afgaran kartaa ma ay jirto dee waxaa maantana iyagaa inoo warramay hoyter baa ka orantay ama waxuu ku odhanaya montecarla sidaa tiri oo fransiiskii ama voickii baa sheegay ama b b c dii baa sheegtay yani marka laisku ursa waxaa la odhanaya magaratay germany baa sidaa laga sheegay dee shanta idaacadooda iyagu ay haystaan way warka intaynu ka soo qaaday waana intii runtii maanta islaamka fogeynaysa laakiin xaqiiqada marka laga warramayo islaamku cadaaladii uu sameeyey iyo marka uu samaynayo markuu talada hayo maanta cid aynu nidhaahno oo aynu islaamka ku ceebayno o aynu nidhaahno maanta dunidii islaamkiibaa sidaas ma hayno ikhwani fillah حتى الدول العربية كواسا وقد والسودان اللهم صل على محمد ذلك الدكتور حسن الترابي وجزاه الله خيرا أكرود ذلك isaguna la yidhaahdo markii uu qabsanayey inqilaabka wuxuu ku beeragay inqilaab maraykanku oga iyo masaaridda oo janaax caskari oo ay lahaayeen nimankaa wadaadadii buu ku beegay wakti ay maraykanku ogaayeen ilaa waxaa ugu hore ictiraafay masar dabeeta maraykankuna uu ku xigsiyey kuwaasina intay ku soo baxeen waxay ahayd wakti ay iyagu ogaayeen bay ku beegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkaa lagu xadgudbay wuxuu u diray cali bin abi aalib wuxuu yidhi u tag soo ma garatay hagaaji waa inaad laabtooda soo xaadha buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa sidii buu cali ku tegey isagoo adduun badan sida waa u soo ururiyey nin walba diyadiisii buu bixiyey markaasaa uu u raaciyey xaalna uu u raaciyey yani nacrif yani hadihi luqa ya akhi yani luqadaasaynu garanaynaa xaal yani xaalna markaasi uu raaciyey akhiiran dabeeta maal baa usoo hadhay wuxuu u yeedhay reebanijdabe dadkii u telinayey wuxuu hi intaasaa ii soo hadhay xaqii aan lahaydeenna waan idin siiyey intiina waan idinku darayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baan idinka soo xalaalaynaya waxaa aad bay ugu farxeen dabeeta sidii bay ku soo nabadgeliyeyeen iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ducaynaya dabeeta cali bin abi aalib baa u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi ya rasuul allah dee nimankii reer benijdayma maalkii waan siiyey waxoogaaba ay soo hadho intiina waan siiyey ya rasuul allah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu ammaanay isagoo runtii leh yani waad asiibtay buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan qaswada loo yaqaano qaswatu xunayn wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bimaa raxbat labiyo toban kun iyo ziyaado ayaa lagu sheegaa saxaabadu inay ahaayeen maalintaasi wa yowma xunayn yani marka waaa waxaad xustaa maalintii xunayn mar ay idin yaab gelisay tiradiina oo aad tidhaahdeen tiraynu ku cabaynaayo maanta dee cid iina loodin mayso qofka muslimkii waxa uu ku dagaal galaa laba shay altawakul waalcismatu billaahi subxaanahu watacaala yani qofka oo dadaal la yimaada iyo ilaahay oo u tala saarto waayo beder baynu arkaynay rasuulkaoo ilaahay aada u baryay haddaba waa loo ballan qaaday inuu labada mid helaya haddana inagu ina tusayey qofku inuu yidhaahdo waa lay ballan qaaday oo keliya inaanu ku nabadgelin laakiin inuu ilaahay isku xidha ay tahay idan dagaalkaa xunayn oo ay aada u tiro badnaayeen muslimiintu waa la jebiyey leanna waxay yidhahdeen maanta dee cidiiskeen hortaagi mayso dabeeta markii ay jabeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u sugnaaday tiradii yarayd ee ag sugnaatay ayaa uu ka mid ahaa cali bin abi aalib ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu runtii ka gaadhsiiyey inuu noqonayo mansiladii maalan nebiyullaahi muuse calayhi salaam uu haaruun ugu jiray oo kale inuu u gelayo cali bin abi aalib uu ka gaadhsiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad ee hijriyada bishii rabiicu laakhar rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanamkii tay ay caabudi jirtay qabiiladaasi reer tay ayaa wuxuu u diray boqol iyo konton saxaabi oo ansaarta ka mid a ayaa u raaciyey iyo shan boqol oo awr waxa uu ku yidhi sanamkaa ku bax waa waktigii asnaamta la baabiinayay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu la dagaalamay wax allaaliyo wixii la caabudayay ilaahay subxaanahu watacaala sukadii markii islaamku xoogaystay ilayn kacbadaba saddex boqol iyo lixdan sanan baa xajarul aswad ka yar ku xeernaa oo maalintii maka la soo galay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga gacantiisa ku dumiyey idan asnaamtii quraysh ay carabtu haysatay qaar baa ka hadhay day baa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib buu u diray cali baa habeennimuu galay qabiiladii baa ku dagaalantay waa uu jabiyey dabeeta haniimo badan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u keenay sanamkiina sidii ayaa uu ku soo dumiyey sanadkii sagaalaad ee hijriyada ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u diray islamarkaasi xajka isagoo akhriyaya cali bin abi aalib suuratu tawba waata la yidhaahdo cali markii hore abibakar ayaa dadka xajinayey dabeete suuratu baraa ayaa soo degtay oo suuratu tawba ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali buu yihi suuradda qaad oo ku akri dadka jooga dhexday ku kulmeen dabeete abubakar baa yidhi yaa cali min ayna jit qaala min rasuuli اlahi salى اlahu عalيه wasalam rasuulkii baa isoo diray aamiiru am ma'muuru ma adigan talada kugu wareejiyaa buu yidhi mise waxaa tahay mid taladayda hoos imanaya yani bal siday nidaamka u ilaalin jiray saxaabadu markuu arkay cali bn abi aalib oo lasoo diray baa wuxuu ogaaday in shay cusub uu jiro si markaa nidaamkii aanu u khalkhalin buu ku yidhi aamiiru am ma'muur miyaa rasuulkii wax iga bedelayoo talada aan kugu wareejiyaa mise anigaadii hoos imanaysaa buu yidhi bal ana ma'muur maya wuxuu yidhi adigaan ku hoos imanaya laakiin suuraddanaa kaa dambaysayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi gaarsii dadka muslimiinta ah iyo dadka kaleba si ay ugu dhaqmaan suuratu baraa waxaa xusid mudan sanadkii tobnaad ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray cali bin abi aalib ila alyaman isagoo runtii la yamanta ugu yeedh dacwadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana runtii la yidhaahdaa sidii ugu yeedhayey ayaa qabiiladii loo yaqaanay hamadaan oo ah qabaylkii yaman ugu ballaadhnaa ayaa soo islaamay ilaa xad nebiga calayhi salaatu wasalaam markii warqadda usoo diray yidhi yaa rasuul allah hamadaanna waa ay soo islaamtay kharaa saajidan lilaahi subxaanahu watacaala wejiguu u dhacay isagoo sujuudu shukri ilaahay u sujuudaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii leh ilaahay uu nabadgelyo waxaad siisaa hamadaan kol haddii qabiiladii oo dhan baa mar keliya ayaa ay soo islaamay idan cali bin abi aalib sidaasuu u ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani ma garatay garabkiisa hadday noqoto safiirnimo uu meel u dirayo haddii ay noqoto allahuma salli calaa maxamed gacanka hadal oo marka xaaladaha ugu adag ay tahay uu naftiisa ku furin jiray islaamka iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii ay talo tahayna dadka ugu talada badan ayaa u ka mid ahaan jiray cali bin abi taalib radi allahu canhu waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsaday cali bin abi aalib wuxuu ahaa qofkii dhaawac bixinaya horena waxaynu uga soo warranay markii aynu ka warramaynay faatima bintu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku mar uu safar ka soo galo oo aanu soo mari jirin guriga cali bin abi aalib iyo guriga faatima may jirin aroortii qubayla subxina marka uu salaada u baxayo assalaa assalaa yaa ahla albeyt waa uu sii kicin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo u kicinaya inay hore masjidka u tagaan idan sidaasay ugu xidhnaayeen gurigaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu xanuunsaday cali bin abi aalib iyo faatima bintu rasuulilaahi labada dhinac bay ka fadhiyeen culammadu waxay tilmaameen nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu aada u xanuunsaday salaadihii ugu dambeeyey oo culammada qaar saddex cisho ay ku sheegaan qaar toban ay ku sheegaan qaarna dhowr iyo tobanba ay gaadhsiiyaan oo tirada khilaaf ku jiro waa kii yidhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar fara yani dadka ha tukaya buuhi rasuulku calayh salatu wasalam idan culimmadu waxay leeyihiin halkaa wuxuu rasuulku ka sheegay muslimiinta ninka dabadii u talinaya inuu abubakar yahay leanna muslimiinta waxaa u talin jiray saxaabiga tukiya oo khudbadda jumcahana u akhriya sidaasaa islaamka lagu yaqaanay ninku hadduu doonayo magaalada ayaa u taliya masaajidka ugu weynunbuu jimcihii tegi jira dabeeta ninka khadiibka ka ah ayuunbaa amiirkii dadkaas iyo ninka masaajidka imaamnimada haya ayuunbaa ahaan jiray ninka muslimiinta warramay idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu caayisho ku lahaa waa tii caayishi tiri yaa rasuul allah waxay arkaysaa dhibta talada caaisha markaase waxay doonaysaa inay ka leexiso in talada aabbaheed loo dhiibo waxay tidhi yaa rasuul allah waa nin qalbi jilicsan oo oohin badan oo marka uu salaada dadka tukinayo aada u ooyo oo ma wanaagsane in uu dadka tukiyo waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa inna kunna sawaaxibu yuusuf idinku waxa aad tihiin dumarkii khalday ee doonayay inay kadiyaan nebiyullaahi yuusuf calayhi asalaam muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar fara salaada dadkaa tukiya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar buu halkaa ku magacaabay abubakaroo waynagii ka soo wararnay markii aynu taarikhdiisa ka hadlaynay quraysh reerka ugu yar buu ka dhashay wayuqda alamru xiina tagiibu tiimu walaa yusta'danuuna wahum shuhuud ninkii gabayaaga marka uu la hadlayo waa kii lahaa taladaa la gooyaa iyadoo ree beni tiim ay maqan yihiin walaa yusta'danuuna wahum shuhuud hadday joogaanna cidi waxma weydiisa buu yidho cidima tiraado waa reebenity maxay arrinka ka odhanaya isagoo sidaasa ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamku waa qiyamka uu bedelay wey oo shaksiyadda abubakar ayaa lagu bedelay reer beni tim oo dhan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee taarikhdiisii baynu kaga soo warrano waxba ka noqon wey waxaa la yidhaahdaa markii abubakar uu runtii talada la wareegay cali bn abi aalib wuxuu ahaa dadkii aan u degdegin baycada lix bilood baanu hore ula baayactamin waa bashar dadku waxbaa istusay cali bn abi aalib kama fii bacdi alculamaa waxaanu runtii u arkay abubakar inaanu ku habboonayn wakhtigaasi inkastoo uu cayimay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisifa hayra mubaashir waayo abubakar waxaa saxaabi aada u raxmad badan naxariis badan aada u dabacsan dadku ay ku ururaan aada u waxbixin badan islamarkaana nasaaba oo dadka oo dhan yaqaan yani waxaa la yidhaahdaa quraysh qof aanu aqooni ma jirto haddii qof la garan waayana isagaa loogu yeedhi jira fa kaana yaquulu lahu man ant hadduu garan waayo aabbahaa waa kuma hadduu ilaa awoogii dabate markaasuu ku dari jiray wa kaana nasaaba waata la yidhahdo safar beri ay cali uu ku wada warramayey cumar bin khadaab ayaa ninbaa ay salaameen waa nin da-a oo aada u da-a waa safar ay marayaan markaasuu yidhi waar miyuu dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi ha soo aada u ooyay mogta waa nin muslima oo meel fog ku nool markaasuu yidhi waa man wallaa bacdahu alkhilaafa yaa maanta muslimiintii waa rimiya markaasaa la yidhi amiir almuminiin cumar bin khadaab radi allahu canhu wa ayna alabyad min bani tim oo sidee u dhacday inuu dhaafo cumar binu khadaab buu yihi ninkii yani abubakr bin abi quxaafa sidee u dhici kartay buu yihi waa ninkaa muslimkaa isweydiinay isaga ayaa ma garatay ee miyiga ku nool ee fog dabeeta markaasaa la yidhi isaguna taladii wuu qabtay oo u dhintay asu muddo badan ooy ninkaa muslimka waxaan uga socdaa abubakar sidaas uu ahaan jiray laakiin cali bin abi aalib waxay istustay in lagaga habboonaa yani abubakr maalintii dambe ayaa cumar bin khadaab oo runtii aada ugu adadkaa xaqa ayaa u tegay cali bin abi aalib wuxuuhi adigii subayr umaydun degdegin buu hi baycadii dilkiinaana xigi doona buu yidhi haddaydan la baayactimin buu hi abubakr bin abi quxaafa saxaabadu runtii dad bay ahayn jaad ku ah xaq oo aada ugu ad adag oo cumar bin khadaab oo kale ayaa sidaa kule cali bin abi aalib dil baa xigaya buu yihi laydin dilo adiga iyo subayr haddii aydan la baayactamin yani abubakr bin abi quxaafa wafaclan waxaa dhaa maalintii dambe abubakr ayaa ugu yeedhay cali bin abi aalib dabeeto cumar bin khadaab baa yidhi xaggee baa tegeysaa suu yihi cali baan u tegay suu yihi muxuu kugu yidhi cali bin abi aalib wuxuu ihi keligaa iyo kaali buu markaasuu yihi haw tegi anigaa ku raacay hay raacin buu ku yidhi abubakr waayo cali bin abi aalib baanu ballanay wuxuu yidhi adigu keligaa i kaale dabeeta abubakar oo socdaa u tegey aad buu runtii ula hadlay abubakar runtii waxay isku maandhaafeen baa la yidhaahdaa cali bin abi aalib iyo fatima bintu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam xadiis aanu haynin cali bin abi aalib oo uu hayay waktigaasi abubakar uu hayey oo aanay haynin fatima bintu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhul khumuskiia oo isaga taladiisa hoos yimaado oo uu lahaabaa jiro aada u badan oo haddii ay dhaxlaan aalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduun badan ay yeelanayeen dabeeta abubakar ayaa igu timid faatima waxaana ku tiri waxaanu doonaynaa dhaxalkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi ya faatima qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam naxnu macsharu alambiyaa laa nuurasu haddaanad maqal nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ii sheegay buu yihi inay nebiyada aan la dhaxlin waxooda waa sadaqo waxa weeye muslimiintay ka dhaxeeyaan maaha wax aa idinku keligin yeelan kartaan axaadiista saxaabadu may wada haynin qadiyadii runtii dee faadimina way cilmi badnayd calina la mid buu ahaa qadiyaddaa way isku maandhaafeen abubakar laakiin abubakar oo runtii ahaa saxaabada aadka u dhibirsan laakiin markay noqoto fii mawaaqifi alxasmi aadka u adadag fatima wuxuu yidhi xadiidkaasaa lagu dhaqmayaa wax allaaliya wax laydinka siinaya ma ay jirto adduunkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sadaquu ahaanay cali bin abi aalib ayaa u yeedhay muslimiintii waxaanu kala hadlay masaajid wuxuu ka warramay abubakar iyo wakhtigu islaamay wuxuu ka warramay khayrkiisii wuxuu ka warramay mawaaqiftii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan istusay buu yidhi markii hore in laga wanaagsan yahay iminkana waan la baayactumay buu yidhi markaasaa reer beni haashim oo dhanina ay la baayactameen cali bin abi aalib waxaan ujeedaa abubakar muslimiintuna markaasi sidaasi ugu duceeyey arrintaasi markii ay dhammaatay ayaa waxaa loo dhaqaaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam meedhistiisii oo la yidhaahdo waktigaasi waxaa maydhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex qof baa maydhay cali bin abi aalib isagaa ugu dhowaa waxaa kaloo la maydhay cabaas bin cabdilmudalib iyo qutham yani binu abi aalib ayaa la maydhay waxaa kaloo ugu shubshubi jiray laba inan oo u shaqayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu ka mid yahay raafic labadaasi ayaa ugu shushubi jiray cali bin abi aalib markii uu maydhay ayaa axad asaxaaba uu la hadlay waxa uu ku yidhi cali bin abi aalib waa saxaabi ansaariya haddii kol maydhistii rasuulku calayhi salaatu wasalaam idinku aa hesheen haddaa ratihiin reer beni haashim dee annagana waxaa noo wanaagsan in luxudka un aanu ka qayb galno dabeete waxaa la yidhaha cali baa u degey dabeete waxaa qutan baa ku xigay cabaas bin cabdilmualibna uu kasii dabadaa degey laakiin qofkii qabtay sida riwaayaadka saxiixi ay tilmaamayaan wuxuu ah cali bin abi aalib isagaa intuu sidaa u qabtay ayaa uu dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam godka isagaa dhigay idan fadliga uu leeyahay cali bin abi aalib ayaa ay ka mid tahay maydhitaankuu maydhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dhigistii uu dhigay laxdiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan khilaafadii abubakar oo ahayd laba sannadood siday culammadu sheegaan labadaas sannadood cali bin abi aalib wax tala ah muu qaban oo tala waxaan uga jeedaa meel loo magacaabay may jirin laakiin waxaa la yidhaha markii madiine lasoo weeraray ayaa u yeedhay cali bin abi aalib oo yidhi maanta madiinaa la qabsanayaa oo qabaa'ilkii oo dhan ay iskugu yimaadeen oo qabiilo waliba ay leedahay annaga ayaa doonayna inaanu ma garatay sekada ururino oo aanu dadka maamulno ilan islaamku saxaabada waxaa la yidhaahdaa hoggaanka sare ayaa ugu toosni badnaa ugu cilmi badnaa laakiin qabaa'ilku si guudun bay u islaamayeen maadaama si guud qabaa'ilku ay u islaamayeen dee way iswada wateen ila qabaa'il dhan baa ka baxay markii uu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo sakadii diiday idan waxa la yidhaha cali bin abi aalib intii islaamku dib u hananayey madiine iyo agagaarkeeda isaga ayaa gacanta ku hayay oo ilaalinayay khilaafadii cumar bin khadaab radi allahu canhu markii ay timid waxa uu ka mid noqday cali bin abi aalib lixda saxaabi ee u telin jiray muslimiinta oo dhan waa runtii waxyaalaha aadka u la yaabka badan leh maanta carabi intay leeg tahay oo saddex iyo labaatankaa dowladooda waxaa u telin jiray cumar bin khadaab iyo lix saxaabi cali bin abi aalib dalxa bin cubayd allah saciid binu sayd sacad bin waqaas cabdiraxmaan bin cawf yani lixdaasaa u telin jira talada lixdoodaa ka soo go'da ayaa muslimiinta oo dhan lagu socodsiinaya muslimiinta inta kale oo dhanina nin walba hawshiisa ayuu qabsanaya marka laga tago ciidamada muslimiinta mujaahidiinta oo iyaguna ku noolaa allahuma salli calaa maxamed weerarkaa ay ku jiraan hanaa'imka uun noloshoodu ay ahayd waxaa la yidhaha cali bin abi aalib waxaa ka mid ahayd masalan cumar bin khadaab meelihii ugu adkaa ee ay ka wada hadleen mar cali cumar bin khadaab dumarkiisu ay ka soo cawdeen oo ay ku yidhaahdeen noloshii buu nagu cidhiidhiyey cumar bin khadaab radi allahu canhu oo waxaanu u baahannahay in la helo mushahaar sugan oo xoog badan oo reer cumar la siiyo dabeeta arrintii baa aad u adkaatay saxaabadii o dhan baa iskugu timid cali bin abi aalib baa arrintaa ka hadlay wuxuu idhi waxaanu doonaynaa inaad ka qaadato baytulmaalka muslimiinta waxa adiga kugu filan ee samafal aad ku qaadanayso inta looga ogol yahay qofka xoolaha agoonka xoolaha agoontae qofka uu ka mas-uulkayahy waxaa loo ogolaya inuu ugu shaqeeyo uu kaga noolaado inta ku filan ayaa loo ogolyahay laakiin masalan qofku inuu ka qaato allahuma salli calaa maxamed wax uu wax ka qabsado waa ay diideen culammadu ama dee qur'aankaabay ku sigantay idan cali bn abi aalib markii uu xadidayey waxa uu qaadanaya cumar bn khaaab isaga ayaa taladaa keenay ayay culimmadu yidhaha waxaa xusid fudan maalinta la qabsaday madaa'in ee allahuma salli calaa maxamed la yidhaahdo cumar bn khaaab baa loo keenay rooggan aynu ku fadhino oo kale markaasaa nin uu ku yidhi muxuu yahy rooggani markaasuu yidhi waa cishriina alf alf labaatan kun oo kun yani waxa weeye waa laba milyan oo dirham weeyaan buu yidhi ma laba milyan oo dirham baa buu yidhi marka cali bn abi aalib ayaa uu ku yidhi maxaynu ka yeelna wuxuu yidhi dee muslimiinta alle u qayb dabeete waxaa la yidhi nin walba in yar baa loo jaray dabeete cali bn abi aalib waxaa ku soo hagaagtay gobol yar oo runtii gaadhay labaatan kun oo dirham ayaa culimmadu ay ku qiyaaseen waxaynu iskaga soo ururinaynaa cali bn abi aalib oo runtii waktulfitan isagu runtii waktigii ugu dheeraa ee noloshiisa culimmaduna ay yidhaahdaan afartii sannadood ee uu khilaafada hayay oo laga bilaabo khilaafadii cusmaan binu cafaan cusmaan binu cafaan markii uu khilaafada qabtay oo inagii nidhi waxaa timid taladii reer beni umaya soo galay marwaan binu xakam waxaa xataa soo galay talada muslimiinta ninkuu rasuulku yidhi aanu soo gelin madiine war ninkaasi madiinaha laga ilaaliy wuu mustaafiriyey rasuulku alayh isalaatu wasalaam abubakr baa yimid cusmaan binu cafaan baa yidhi walaal hala soo daayo wuxu uhi la cumar binu khadaab baa yimid cumar buu yidhi ninkaasi ha soo galo wuxu uhi soo gelima ninkii baa waktigii cusmaan soo galay markaasu weliba taladii muslimiinta ku biir waxaa ka sii daran ninka loo yaqaano marwaan binu xakam oo runtii nimankii reer bani umaye sameeyey khilaafadii reer bani umaye ah waxaanay culammadu ku tuhmaan asxaabu siyar inuu bedeli jiray go-aanka cusmaan binu cafaan masalan abudar alkhafaari mar tacsiir lagu sameeyey waxaa la dhaha go-aan buu iska gaadhay markii taladu ay ballaaratay cismaanno siddeetankii uu dhaafo aada iyo aadka u mashquulay dabeete waxa la dhaha cali bin abi aalib baa aada ula hadlay waxaana runtii la dhaha cumar binu khadaab baa la hadlay maalintii uu dhibanayay cusmaan iyo cali wuxu ya cusmaan ama adigaa talada qabanaya ama cali bn abi aalib waxaan idinka digayaa buu idhi inaydaan calow reer beni haashim ka ilaali buu yihi talada muslimiinta si aanu islaamku boqortooyo u noqon war waxaan ku leeyay bu hi cusmaan binu cafaan oo reer beni umaye ka ilaali talada muslimiinta si aanay u noqon buu yihi talada muslimiintu boqortooye waa in sidaa aan maanta ku wado ay noqoto ee abubakar kusoo waday ee aynu ka soo gaadhnay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam وفعلا حتىa وxuu gاadhay cمر بن خطاaب maalintii سعيid بن سayd ilmaadeer bay ahaayeen waana caشhaرaة المبaشiriinka waana صaxaabigii شhanaad ee rumeeyey rasuulku عalayه الصلاaةu وaسaلاaم waxa uu ku yidhi markaad tashanaysaan haddii uu isagu talada soo galo kuma jiraya bu marna iguma talinaya dadka mslimiinta markaa dariiqaasa lagu wada idan waxa la dha cali بن abi طاaلب aad buu ula hadlay cثmaan wuxu ya cثmaan walaal dhibirsanaanta badanee reer beni umaye ka daa waxaa la dhaha waxaa laga qayliyey mucaawiya bin abi sufyaan oo runtii markaa shaam joogay rag badan oo kuufa iyo waxaa la dhaha tobankii gobole muslimiintu ay telinayeen lix baa reer beni umaye ay qabsadeen markaasaa tasarufkoodii batay markaasaa waxaa soo ashkatooday dadkii muslimiinta ila waxay ogaayeen muslimiintu sacad binu waqaas oo ka mid ahaa dee saxaabadii waaweyneed oo laga soo cawday salaadiisa oo dadku waa aqoon ma laha dabeeto cumar uu yeedhay oo uu ku yidhi war sidee dadka u tukustaa markaasaa iyagiina ay warrameen wuxu yidhi waar jahli baa idin haye eh salaadaa uu idinku tukanaya waa salaaddii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin kol haddii aad diideen sacad aniga ayaa haynaya oo ahlu shuuraha muslimiintuu ku darayo wuu ka beddelay muu ogolayn nin muslimiinta u arrimiya oo dadka muslimiinta ee u arrimiya ay ka cawdaan marna uumuu talin jirin dadka muslimiinta cahdiga cumar binu khadaab radia allahu canhu laakiin maxaa dhacday markii dambe dee marwan binu xakam iyo reer beni umaye taladii ay qabteen saxaabadii waaweynaa bay jaldiyeen qaar bay madiine ka saareen iyadoo cusmaan binu cafaan talado hayo waana tii keentay kacdoonkii muslimiinta ee runtii misra ka yimid ee keenay dilkii cusmaan binu cafaan radia allahu canhu idan waxaa la yidhaahdaa waktigaasi cali bin abi aalib laba goor buu cusmaan u yimid waa markii kacdoonka muslimiinta u yimid wuxu uhi yaa cusmaan muslimiintii way isu yimaadeen waxaanay ku leeyihin casil intaasoo nin ee maxaad ka yeelaysa dabeete cusmaan binu cafaan ayaa ku yidhi la hadal oo waxaa tidhaha dib u noqda anaa casilaya waxay doonayaan mar allaaliya markii ay dib u noqdeen ayuu cismaan waxba ka bedeli waayey taladii haddana way soo noqdeen cali bin abi aalib ayaa arrintii loo sheegay cali baa cusmaan u yimid wuxuu uhi walaal madiina fawdaan uga baqanayaa buu yidhi fawdadaasi si aynu u joojinno waa inaad casisha buu yidhi nimanka umarada ah ee muslimiintii ay ka cabanayaan ee dhibta badan keena dabeete cusmaan bin cafaan wuxuu yidhi arrintii waxbaan ka qabanaya marka uu cali bin abi aalib ka tagun baa marwaan baa usoo weydaartay wuxu uhi yaa cusmaan cusmaanna runtii waxaa saxaabi aada u raxmad badan weliba aqaaribtiisa u raxmad badan oo aada ugu dhibirsan macali baad tale ka dhegaysanaysaa dabeete arrinkuu aada ugu ilxaalxiya ilaa xad muddadu ay sii jiitanto wa fii bacdi riwaayaat waxayba leeyihin go-aankiibuu wax ka bedelaa marwan binu xakam oo isagoo go-aankii uu gaadhay cusmaan binu cafaan ayaa takyiiruu ku sameeya dabeeto maalan heshiisyada qaarkood intuu cusmaan si u gaadhay ayaa wuxuu ku daray waa in la qabta maxamed bin abibakar oo weliba halkiisa lagu dilo maxamed bin abibakarna waa dadkii lahaa cusmaan kol hadduu reer beni umaya u dhibirsanaaday waa in la joojiyo oo talada laga bedelo dadkii qabiibu ka mid ah dabeete ciidankii masalan fitanku uu ka dhacay waxa la yidhaha warqadii bay heleen yaa cali bin abi aalib dib baad noo celinaysaa kuwii dadka dhibayna cusmaan wuu ku hayaa maca daalik wuxuu doonayaa in nala laayo oo waatan qoraalkii bay ku yidhahdeen cali bin abi aalib dabeete runtii arrintaas waa markii ay cakrantay markii ugu dambeysay inxisaarka lagu sameeyey guriga cusmaan bin cafaan radi allahu canhu cali bin abi aalib isagaa runtii usoo gurmaday waxaana usoo diray xasan bin cali bin abi aalib iyo xuseen bin cali bin abi aalib wuxuu idhi ku dagaalama ilaa intaa dhimanaysaanna yaan la taabanin cusmaan bin cafaan inkastoo aan la hadlay cusmaan bin cafaan leanna cusmaan binu cafaan binu abilcaas binu cabdi munaaf cali bin abi aalib binu cabdilmudalib binu haashim binu cabdi munaaf yani reer beni umeye waliba cusmaan binu cafaan reerkooda dee reer beni cabdimunaaf qabaa'ilka quraysh marka la eego reer beni haashim iyo reer yani waxay ahayn dadka iskugu dhow bay ahayn reer beni umeye idan waxa weye way iska xigeen marka loo eego dee odayga shanaad ayay iskugu imanayeen reer beni umeye reer beni haashim oo dhan marka reer beni maqsuum iyo reer beni cadiya reer beni suura qabaa'ilkii kale way iskaga dhawaan in sha allahu tacala intaasaynu iskaga daysan doona wahada wallahu aclam waxkama bilahi tawfiq